kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadiican isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed isuyaalka mid ka mid ah haldoorada dumarkeenna si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan waxyaabaha aan adeegsado maxay ahayd waa qudaartaas iyo waxyaabihii caadiga ah oo dabiiciga lah oo carafta ahayd oo ay walba lagu darsan jiray waxay ahayd cunnada waa waraysi aanu la yeelanay nadar xuute oo ka ganacsata samaynta xawaashka iyo sooyaalkeedii nololeed caashe axmed cabdalla oo ah maamo siyaasiyada anigoo hanaa maxameda ayaa idiin tabin doona farsamadu waa ibraahim cali mar kaliya barnaamijka haweenkeenna
muwaadin cadow aan muuqan ayaa yimid karoona keligaa kuguma ahan halis hadha yalsan hana aqbalin inuu si fudud kuugu soo tallaabo qaado absaab ku meero sanitaysar inta aad heli karto aad uga foojignow kulammada iyo in aad fadhi kudirirka badiso joog gurigaada iskaa isku karantiil haddii aad isku aragto calaamadaha lagu yaqaan inta aad ka helayso gurmad caafimaad wadajiraan uga hortagno cadowgan aan muuqan ee maalin kasta soo ridanaya dadkeenna
iskusoo laabad wanaagsan gordhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysi aanu la yeelanay nadar xuute muxudiin oo ka ganacsata samaynta xawaashka balse markan sooyaalka maama caashe axmed cabdalla oo ah maamo siyaasiyadda ah taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga haldoorada haweenkeenna oo uu qoray wariya qoraa maxamed sheekh yuusuf baari caisho nuur aadan ayaa inoo eegaysa sanadkii kun sagaal boqol sideed iyo kontonkii ayay ku dhalatay magaalada ceerigaabo ee gobolka sanaag wakhtiga caruurnimadeedii waxa ay ku soo qaadatay dalka yemen dalkana waxa ay dib ugu soo laabatay kun sagaal boqol iyo lixdankii waxbarashadeeda maraykanka ayay u aaday waxbarashadeeda sare iyada oo ka qalin bedelatay jaamacadda laguwardia college ee ku taala magaalada new york ee u s a sida ay siyaasadda ugu soo biirtay sanadkii labada kun shir madaxeedkii lagu qabtay magaalada carta ee dalka jabuuti ayay kaalin muuqato ku lahayd wadahadalada tanina waxa ay keentay in xubin ay ka noqoto dowladii kumeel gaarka wasiirka wasaaradda hubka dhigista iyo dhaqan celinta maleeshiyaadka ayay noqotay sidoo kale waxa ay soo noqotay wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo ciyaaraha sanadkii laba kun afartii ilaa laba kun iyo sagaalkii caasho waxa ay ka mid ahayd xildhibaanadii baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya jeer laga soo dhiso baarlamaan bishii agoosto laba kun labaiyo tobankii doorashadii lagu doortay madaxweyne cabdulaahi yuusuf waxa ayna ka mid ahayd xubnihii u tartamay xilka madaxweynaha dalka wareegii labaad ayay ku hartay markii ay heli weysay codad ku filan haweeneydii ugu horeysay ee kursi madaxweynaha isku sharaxda ayay noqotay dhaqdhaqaaqyadeedii nabadda bani-aadanimada iyo siyaasadda shirar loogaga hadlayay horumarinta bulshada nabadda iyo bani-aadannimada ayay ka qayb gashay iyada oo u safartay qaybo badan oo caalamka ah kana shaqaynaysay nabadda iyo arrimaha haweenka soomaaliyeed intaas waxaa sii dheer in ay ahayd aasaasaha ururka community sustaining development organisation oo ka shaqeeya in dhaqan celinta laga sameeyo dalalka dagaalada kasoo baxa iyada oo arrintaasi loo marayo bani-aadannimo iyo horumarinta bulshada kulligeen hadda waxaan wajahaynaa hubaal la-aan waayo ma jiro wax ka hortag ah oo aan ka samaynay dagaalka ka dhanka ah faafitaanka xanuunka korona muwaadin badbaadi naftaada u tur inta kale ha sugin inta uu kaaga imaanayo qaado absaab ama gafoor xir ku mayro sanitayser inta aad awoodo gurigaadana ku ekow inta karaankaaga ah wadajir aan halkiisa ugu karantiilno ka hor inta aan laynoo karantiilin
hagaag markan aanu imaano falanqaynteenna ganacsiyada cusub ee dalkeenna ka hirgelaya ayaa waayadan dambe noqday kuwa soo badanaya oo dhalin badan oo rag iyo dumarba leh ay ka furayaan gudaha dalkeenna marba hab ganacsi oo hor leh ayay dhagahaadu maqlayaan ama aad dhaayaha ka qaadaysaa taas oo loo arko inay tusaale ka tahay kobac iyo soo kabashada waddanka ka soo bidhaamaysa geesta kale curisyada ganacsi waxa ay horseedeen in qof walba uu ku fikiro hal abuur ganacsi oo dalka ugub ku ah mid ka mid ah dumarka soomaaliyeed ee ku sugan dalka ayaa la timid suuqa xirfad ay leedahay oo ay uga faa'iidayso bulshada iyadana ay u noqoto shaqabuur ay ku kaashato maaraynta nolosheeda iyo inta ku xeeran waxa ay samaysaa xawaashka oo ah kan dhadhanka loogu yeelo cunnada waxa uu isugu jiraa geeda badan oo lagu udgiyo raashiinka oo la isku geeyey kadibna laga soo saaray mid keliya innaga oo ogsoon in in badan oo adeegyadaasi ka mid ah ay inooga yimaadaan dibadda ayay nadar la timid hal abuurkan ah in ay isku daydo in ay dalka gudihiisa ku farsamayso iyada si looga maarmo in ka mid ah agabyadaasi waxay noogu marti tahay barnaamijka haweenkeena toddobaadkan waxa aan kala sheekaystay aragtidan ay la timid oo aan ka weydiiyey su'aalo dhowr ah oo ay ka mid yihiin waxa ku dhaliyey sida ay u samayso qaabka ay u iibgeyso iyo weydiimo kale ugu horeyn waxaynala wadaagaysaa goorta ay ku dhalatay samaynta xawaashkan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa nadar xuuta maxudiin waa ku dhawahay barnaamijka haweenka ee raadiyo himilo xawaashka samayntiisa waxay ku dhalatay waqti horeeto aniga intaana ganacsiga ah ka bilaabin ka hor waqtigaasna maxay ahayd waqti aan ku jiro waxbarasho si aan u ogaado in wax waliba wadankeena yaalo in wax laga samayn karo marka taasaa igu dhalisaa dhihi karaa waa tahay nadar maxaa kugu dhaliyin aad ka ganacsato farsamada ah xawaash samaynta inaan ka ganacsado waxaa igu dhalisay maadaama uu arkay baahiyaha loo qabo waxyaabaha qaar oo daruuriga ah xilligan aan sameynaya ama ganacsiga a ka bilaabayana maxay ahayd wadanka waxaa ka jiray ilaaha naga haaye cudurkan coronaviruska oo aad iyo aad wadamada adduunka dhan wada saameeyey maxay ahayd wadankeeniina oo maxay wax badan ay dibadda ugu imaan jireen ee hakad ay wada galeen suuqyadii ay naqadeen maxay ahayd wixii qaali maadaama wixii ay keeni jireen oo wadam oo leh ka xirxiray meelihii ay ka imaan jireen markii oo wixii qaali ay naqdeen waxaa ku fikiray bal inaan anigana maadaama wax xirfadan aan aqaano aan dalkayga iyo dadkaygana aan ugu faa'iideeyo si ay iikane baahida jirta loogu daboolo waa gartay markii aad bilowday suuqa maxaad kala kulantay markii aa bilaabay waxaa kala kulmay wallaahi soo dhaweyn aad u wanaagsan waxle marka aa bilaabeysidna way iska jiraan dhibaatooyin laakiin ani intaan ogahay dhibaato ma iga soo gaarin waayo suuqa wax markasta aa suuqa aa wax geynaysid waa loo dhibtoodaa waxaan loo dhibtoonin laguma dheefsadaa hore loo dhexe laakiin soo dhaweynaa kala kulmay iyo maxay ahayto in aad liidaneynaayo waayahay bal sharaxaad inaga sii sida aad u samayso ee aad u iibiso iyo waxyaabaha aad u adeegsato ama aad ku darto sidaa u sameeya horta waxaa waaye waxyaabaha dabiiciga ah ayaa lagu daraa iyo khudaarta dalkeena saawaad ogna khudaarta dalkeena ka baxda maxay ahayto way qoyan tahay waxay u baahan tahay markii wax bodhar laga sameynayo si aynan kaaga shiirin ama ay kaaga faadin inaad qalajiso oo maxay ahayto aad dadaasho oo juhdi aa ku bixiso waayo wax markii ay qoyan yihiin inaa qalajiso aa rabto inay muddo ay ku aalaan waxaa lagaaga baahan yahay taxadar wanaagsan inaad ka gasho markee saasaa u sameeyaa waxyaabaha aa adeegsado maxay ahayto waa khudaartaas iyo waxyaaba ii caadiga ah oo dabiiciga lah oo carafti ahayd oo eeg walba lagu darsan jiray waxay ahayd cunnada waa gartay tirada ugu yar iyo inta ugu badan ee aad samayso bal inala wadaag tirada aan sameeyo wallaahi ani waxaa ku sameeyaa ebel wiig wiiga u sameyn jiray marka waxaa kusoo koba anigoona waqtigeygii aad igogu soo yaraaday in aan sameeyo bil bishii laba jeer anigoo fiirinaayo maxay ahayd dadka kastamarka ii ah iyo waxyaabaha ligaaga baahan yahay marka waxaa kusoo gebgabeeyaba in aan bishii laba jeer aa sameeyo inta aa sameeyo ugu horaan lix boqol ilaa shan boqol oo xabo bishii laba mar aa kala sameeyaa nadar dadka kaa iibsada hadda waa kuwee ma dalabaad ayaad ku samaysaa mise dadka iga iibsado qaarna dalabaada igaaga qaataan oo maxay ahayd hore ayay u arkeenbo maxay ahayd xawaashka qaarna maxay ahayd markaasay soo arkaan ay dhahaan waa u baahaana marka labada noocba waa u iibiyaa aniga dadka dalabaadka iga baahan yihiin oo dadka stamarkeyga ah oo iga xisaabsan yihiin ee waqtiga ay u baahan yihiinna diyaaray u tahaybo yaa kaa caawiya howshan qabashadeeda marka waxaa iga caawiyay walaalahayga dhammaan iyo waalidiinteeda marka aa shaqada qabanayo nadarey dadka kaa iibsada halkay inta badan kaa soo raacaan ama ay kaala soo xiriiraan dadka iga iibsado badana waxay iga soo raacaan waxay ahayd social mediaha waayo wax walba waxay iskuga imaadeen social mediaha ganacsiga oo idil markaad iyaa ganacsi u baahanta social mediaha tagaysaa wixii aad soo aragta markaas aad soo caashaqda waa inaad soo raadisaa markii ani facebooka iyo instagramka halkaas ayaaga soo raaceen dadka badana marka ganacsiga dhan social media ayuu naqday soo marka dhan social mediaha ay kasoo raacaan dadka customerkeyga ah qaarkoodna aniyaaba lugtoodii ugu tago marketing aan ku sameeya social media kaliya muka eki waayo wax inaa suuq gashta u baahanahay marketin aan ku sameeya anaa u geeyo si ay u arkaan iykana igaaga soo dalbadaan marka labada habba ani dadka dalbaadka way igaaga imaadaan waa gartay sidee hablo badan oo guryo joog ah uga faa'iidaysan karaan xirfadaha ay garanayaan walaahi qof waliba xirfada uu garanayo soo uga faa'iidaysan karo horto waxay u baahan tahay in aad adi aad tahay qof dhiirigelin ah oo adi dhiiri aad isdhiiringelin karto ilaahay ku kalsoon tahay ee wax waliba ilaahay wuu kuu ballan qaadaya haddii aad adig dadaal aad samaysid iyo kalsooni nafeedna aad qabto qof waliba oo marka inuu waxay ahayto oo shaqo qabto u baahan yahay ma ahan maxay ahayto inuu dhaho shaqadan aa qabanayo maxay ahayto yaa ii qabanayo gabdhaheennana adaanahay soomaali dumar ah kas caajisku nagu badbadan yahay laakiin haddii aad tahay qof dhiiran kalsooni nafeed qabtay ilaahayna ku kalsoon way qaban kartaa dhihi karaa sababtoo ah inaad guri fadhiso aad waxay aheyto maanta adigoo wax barta ama adigoo wax baraninba aa dhahdo shaqo miligaaga baahno ama wax miligaaga baahno taas faa'iida ma ku jirto laakiin inaad shaqaysato adiga wax qabsato adigana waxay ku tahay dhiirigelin waayo maanta waxa aad qabanayso biri adiga kuu yihiin maxay aheyta haldoor marka gabdhahena waxaa dhihi lahaay inaad guri iska fadhisaan ma fiican inkastoo la dhaho gabdhaha maxay ahayto guriga inay fadhiyaan ku fiican yihiin gabar inay wax qabato qof uma diidin laakiin gabdhaha iikaa kalkarti badan marka qof waliba kartideeda inay isticmaashaa fiican ilaahayna ay ku kalsoonaato wax waliba oo nin uu qaban karo ani waxaa aaminsana wuxuu ilaahay naga xadeeyay ma ogiye in aan qaban karno waa gartay hadda ganacsigaadan maxaa kaaga qorshaysan ma in aad sidan ku wado mise in aad ballaariso ganacsigay waxaa iga qorsheysan hadduu ilaahay idmo inaan intana inka badan aan kasii ballaariyo oo maxay hayto aan gaaro gobolada dalkeena iyo dhammaan dunida si ay dalkeena soomaaliya haddii aan nahay ay u ogaadaan wadamada kaleeto inay dalkeena wax badan ay sameyn karaan oo wadankeena uu noqdo wadan asiga wax laga soo dalbada asigana aan wax ka dalbando dunida kaleeto waayahay ee aadaad u mahadsan tahay nadar maxay tahay filashadaada ama waxa aad hiigsanayso walahi waxa ay hiigsanaya maxay tahay insha allah hadduu ilaahay idmo xamiga wuu iska badan yahay ilaahay haroon hanoo rumeeyo in aan maxay ahayto aniga ahaanteeda hiigsigeyga uu yahay in aan la tartamo insha allah kambanida ku yaala adduunka sida oo maxay ahayto xawaajiyada ay soo saaraan iyo waxyaabaha kaleeto insha allah mana ku ekaan doono inaa herblatiga iyo maxay ahayd xawaashka kaliya aa ka shaqeeya waxyaabo kaleeto insha allah waa soo wadaa wax walbo maxay ahayd toona insha allahu tacaala waxay noqon doonaan wax dalkeena ka baxa in aan ka sameeyo hadduu ilaahay idmo ilaahayna hana la garab galo anakana insha allah idinkana waa maasantiin sida quruxda badan iyo wareysanaysaan waa idinkaaga mahadcelina raadiyo himilo
aad ayay u mahadsan tahay nadar xuute muxudiin oo inoogu marti ahayd barnaamijka haweenkeena waana inaga intaas intaan ku kulmi doono barnaamijkan kunla cayn ah sidaas iyo ammaana allah